halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r dventstwald redio codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacaan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya shiino kadib waxaa inoo raaci doona cashar inagu imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya cabdi maxamed labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda leho waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si habboon u dhegaysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax talo ama tusaale fadna inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijkeena caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa xanaanaha naasaha waxaan ina soo jeedinaya shiino ee dhegeysi wacaan
jacayلkay haleelo igadaisari halbowlaha wadinahayo halistii walintee halbowlaha wadinahayo halistii walintee may hiilinaysaa may hagarbaxaysaa may dhigaaraysaa wanku hanweyo wankugu hamiyaa may hiilinaysaa may hagarbaxaysaa may dhigaaraysaa wanku hanweyo wankugu hamiyaa
waxaan filayaa inaad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aala oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
habka ugu caansan ee loo isticmaalo qalajinta dharka ayaa waxay tahay iyada oo la isticmaalo qoraxda dharka ayaad ku waraysaa dhulka ama dayrta ama geedaha korkooda kadibna kulaylka qoraxda ayay ku qalalayaan habka kale ee la isticmaalo ayaa waxaay tahay iyada oo dharka laga soo lulo ama laga soo laalaadiyo meel dabadeedna waxaa jirta shay lagu qabto dharka si uusan u soo dhicin dabaysha baabinaysa dharka iyo qoraxda hayse awgeed ayaa markii ku qalalayaan marka la fiiriyo habka caafimaadka waxaa wanaagsan in habka lalminta la isticmaalo qoraxdu waxay dilaysaa jeermiska bakteriyada ee saaran dharka midda kale waxa ay ka dhib yaraynaysaa feerada ama kaawdaynta maxaa wacay dharku ma lahaanayo laalaabin ama kadkaduud badan xusuuso dharka leh midabada waxa uu u baahan yahay in lagu waro meel hoos ah haddii kale wuu caddaanayaa qoraxda awgeed markaad dharka kaawadeynaysid horta dharka kale ee u baahan fayraynta waxa aad ka socdaa kuwa loogu yeero dhaqoo xidho marka qaar iyada oo ay ku xidhan tahay waxaa laga sameeyey ayaa waxay u baahan yihiin marka la feyraynayo kuleel dhexdhexaad ah kore ama hoose dharka noocaasoo kale ahna waxa uu u baahan yahay soocitaan dharka qaar waxay u baahan yihiin in laga feerayo gudaha oo quraasi dhanka kore ee dhaldhalaalaya aanay feeradu wax ugu geysan dharka leh biin gaadooyinka iyo leemanka ama kor u laaban ayaa waxay u baahan yihiin in loo feerayo hab qaas ah oo ka duwan kuwa caadiga ah laakiin xitaa tan way iska caddahay sidee baad u laalaabaysaa dhar aanan kaawadaysnayn qof ayaa waxa uu yidhi qofka waxa aad ka garan kartaa dharka uu xidhan yahay xagga nadaafadda habboonaanta dharka wanaagsan adigana wuu ku fiican yahay kuwa ku eegayana sidoo kale bal walaalayaal aan haatana idin xusuusiyo waxyaabihii aan horey uga soo hadalnay qof ayaa waxa uu yidhi waxa ugu wanaagsan waa waxa kuu dhow hawo sanka duleeladiisa kaa saaran nuur indhahaaga hor yaalla ubax lugahaada ag yaal shaqo gacanta kugu jirto iyo jidka ilaah oo hortaada yaal marka waxaanad heli karin ha u howloon laakiin shaqadaada u qabso sida ay hadba kuu soo wajahdo shaqo joogto ah iyo rootiga maalin walba ayaa ah waxa ugu muhiimsan nolosha shaqada maalin walba ah waxay wanaagsan tahay oo ay ku jirto dhaqidda dharka xusuuso wax waliba waxay ku xidhan yihiin sida aad adiga wax u samayso habka dharka loogu dhaqdo guryaha ayaa aad isaga beddelay meelo badan oo adduun ka mid ah dadka qaar meel lagu dhaqo dharka ayaa waxa ay ka suubsadeen meesha loogu talagalay qubayska qaarna mashiinta dharka lagu dhaqo ayaa waxa ay dhigteen kushiinka qaar dharka waxa ay ku dhaqdaan guryaha dibaddooda iyaga oo isticmaalaya baaldi iyo weelal balballaaran qaarna waxay dharka la aadaan webiga laagta iyo ceelasha si ay dharka ugu soo dhaqdaan waa maxay baahida aad adiga ka qabtid xagga dhardhaqidda waa sidee sida ugu wanaagsan ee aad wax uga qaban kartid baahidaas qarash intee la-eg ayaanad ku bixin kartaa waxa aad soo ogaataa baahida aad ka qabtid xagga dhardhaqidda iyo sidii aad u xalin lahayd baahidaas waa maxay ficilada ku jira dhardhaqidda waxaa laga yaabaa inay yeelato afar weji kuwaasoo ah kala soocid dhaqid rinjigelin iyo feereen ama kaawdiyen liiskan isaga ah miyaad wax ku dari kartaa waa liiska ah soocid dhaqid rinjimarin iyo kaawdiyen afartan shayba aad ayay muhiim u yihiin marka la eego dhardhaqidda bal aan ugu horaysiiyo soocitaanka maxaad u baahan tahay si aad dharka u kala socdid si aad natiijo wanaagsan u hesho isu midh dharka isku nooca ah oo isku meesha lagu wada dhaqi karo tusaale dharka cad kuwa nayloonka ah iyo suufka kuwa dhaqoo xiro loo yaqaano iyo kuwa rinjiga culus leh marka aad dharka kala soocaysid fiiri jebabka oo dhan oo fatash oo haddii ay wax ku jiraan ka saar waxaan filayaa inaad si habboon u dhegaysateen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay kitaabka corintinos waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi maxamed ee dhegeysi waca
dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa qisadii korintos laakiin taas fasax ahaan ayaan u leeyahay ee amrise maayo waxaan jeclaan lahaa in nimanka oo dhammu ay sidayda oo kale yihiin laakiin nin kastaba hadiyad gooni ah ayuu ilaah ka helaa midkan sidan kaasna sidaas laakiin anigu waxaan kuwa aan guursan iyo carmalada laga dhintay ku leeyahay waa u roon tahay iyaga inay sidayda oo kale sii ahaadaan laakiin hadday is-celin kari waayaan ha guursadeen waayo waxaa dhaantaa inay guursadaan intay guban lahaayeen laakiin kuwa guursaday waxaan ku amrayaa kan amrayaa aniga ma aha laakiin waa rabbiga afadu yaanay ninkeeda ka tegin laakiin hadday ka tagto ha iska guur la-aato ama ninkeeda ha la heshiiso oo ninkuna yaanu afadiisa ka tegin kuwa kale anigu waxaan ku leeyahay ee ma aha rabbiga hadduu mid walaal ah qabo afo aan rumaysanayn oo ayna raalli ka tahay inay la joogto yaanu ka tegin oo afadii nin aan rumaysanin qabo oo isna raalli ka yahay inuu la joogo yaanay ninkeeda ka tegin waayo ninka aan rumaysani wuxuu quduus ku noqdaa xagga naagta oo naagta aan rumaysaninna waxay quduus ku noqotaa xagga ninka rumaysan haddii kale carruurtiinna wasaq bay ahaan lahaayeen laakiin haatan waa quduus laakiin haddii kan aan rumaysanin tago ha iska tago waxaa oo kale walaalka ama walaashu uma xidhxidhna ilaah wuxuu inooga yeedhay nabad waayo sidee baad ku garanaysaa naag yahay inaad ninkaaga badbaadin doonto iyo in kale amase sidee baad ku garanaysaa nin yahow inaad naagtaada badbaadin doonto iyo in kale hase ahaatee mid kasta ha ahaado ha u socdo sidii rabbigu ugu qaybshay iyo sidii ilaah mid kasta ugu yeedhay oo sidaasan synagog oo dhan ku amraa nin gudan ma loo yeedhay gudniin la-aan yaanu noqon nin aan gudnayn ma loo yeedhay yaan la gudin gudniinku waxba ma aha gudniin la-aantuna waxba ma aha laakiin waxaa waajib ah in la xaqiijiyo qaynuunada ilaah nin kasta sidii loo yeedhay ha sii ahaado ma lagu yeedhay adigoo addoon ah dan ha u gelin laakiin haddaad karayso inaad xoroodid waa inaad aqbashid waayo kii xagga rabbiga loogu yeedhay isagoo addoon ah wuxuu yahay ninka xorta ah sidaas oo kalena kii isagoo xor ah loo yeedhay wuxuu yahay addoon qiimo weyn baa laydinku soo iibsaday addoonnimada dadka ha noqonina walaalayaalow nin kastoo sidii loogu yeedhay ha sii ahaado isagoo ilaah la jiro amar kibradaha ku saabsan kama haysto xagga rabbiga laakiin waxaan kula talinayaa sida mid rabbiga naxariis ka helay inuu aamin ahaado sidaa daraaddeed waxay ila tahay dhibta haatan joogtaa aawadeed inay u roon tahay nin inuu sii ahaado siduu yahay miyaad naag ku xidhan tahay ha doonin inaad ka furnaato miyaad naag ka furan tahay ha doonin naag laakiin haddaad guursatid ma aad dembaabin bikrinimadu hadday guursato ma ay dembaabin laakiin kuwaas oo kale xagga jidhka dhib bay ka heli doonaan dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudana waxaynu intaas kaga sii hakanaynaa qisadii buuggay karintoos tan iyo intaynu dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
naftaadiibaad inoo bixiso nimcaalo naftaydiiba ku jeclaad nafteegaad naga nadiifisayo nimcaalo naftaydiiba ku jeclaatay nimcaalo nartiibaad naga najaysayo nimcaalo naftaydiiba ku jeclaatay nimcaalo neecaadi jannadaad nasiib nimcaalo naftaydiiba ku jeclaatay nimcaalo digaagii baan ku noolaano nimcaalo naftaydiiba ku jeclaatay nimcaalo weydhinta baad ka noolaato nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo
laanta soomaaliga ee w r waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad nolosha qoyska iyo heeso aad u wanaagsan oo aad ku wada maqsuudaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gagabaynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilku waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kastaad joogtaan intaa mar kale hawada dib uu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas abur layskama baate nafsihayga amaahan axdigeena dhexyeeliyo aynoobina quute ifkalaysu tudhaaye ilka laysma gargaaro abur layskama baate nafsihayga amaahan axdigiina dhexyeeliyo aynoobina quute aynoobina quute sida oogta hilaaca ilayskeeda cadceebta ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaan urkiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaaye sida oogta hilaaca ilayskeeda cadceebta ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaan urkiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaa